toddoba iyo labaatankii bishii mey ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeedankii maalin jimco ah lixdii subaxnimo ayay ahayd kadib markii ay cutubyo ka mid ah ciidamada s n m oo uu hogaaminayo korneyl axmed mere maxamed nuux abaandiiro ciidanna uu ka yahay aadan saleebaan ay soo galeen ciidamadii milatariga ee ku sugnaa magaalada burco ee gobolka togdheer xafladdii loogu dabaaldegayey sannadguuradii saddex iyo labaatanaad ee ka soo wareegtay markii ay ciidamada esanam galeen magaalooyinka hargeysa iyo burco iyo gebi ahaanba somalilan oo caawa lagu qabtay xaafadda wembele oo ku taalla waqooyiga magaalada london ayaa daawadayaal waxa ay ku dhammaatay si habsami leh dadkii ka soo qayb galayna shucuurtooda waxaa ka muuqatay qiiro iyada oo ugu yaraan ilaa iyo saddex iyo labaatan sannadood dib u celisay cawil ismaaciil hon kabel wembele